xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aways raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf radio cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waa beri reediyo cadaado muqdisho
ismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hardhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar imaam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble radio cadaado dhuusamareeb
roolberiga waa qosleehedda xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaa ka qosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shibiska dheh shibdhihi maaha waxii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta waxii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe ii qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana haa hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caan ah daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe uguhagaaga isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay aragada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal dowr wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka dowr ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaana maanta waxaa ugu dooroon wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo shir dib u heshiisiina cabaduqa uga furtay beelo ku dagaalamay inta u dhaxaysa xeraale iyo cabadwa faahfaahiino kasoo baxaya dagaal degmada ceelwaa ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kooxda al-shabaab jubbaland oo shirkadaha diyaaradaha ku amartay inay seengeyn karin reeskambooni ciidamada dowladda federaalk soomaaliya booliiska soomaaliya oo ka saaray dadkii deganaa xero kalluun ee magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo si adag uga hadlay barakicinta shacabka iyo burburinta guryahooda taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo dawaa yuusuf raage oo ku amray ciidamada dowladda soomaaliya dardargelinta howlgallada ka dhanka kooxda al-shabaab qaramada midoobay oo warbixin ka soo saartay tirada dadka ku dhintay colaadaha dalka soomaaliya waddo loogu magacdaray halgamaa cabdulaahi ciise maxamuud oo laga xariig jiray degmada hodan ee magaalada muqdisho intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka duhur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
war halkee u safraysaa waxaan safar caafimaad ugu socdaa magaalada muqdisho soo ma ogid in magaalada cadaado laga furay isbitaalka hanson polyclinic center oo looga maarmay safaradii caafimaad oo loogu aadi jiray magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa haddaba horey u gaar isbitaalka hanson oo ay diyaar kugu yihiin shaqaalo tababaran dhakhaatiir aqoontoodu sarayso haddaba ugu imow qalab caafimaad oo casri ah iyo daawo tayaysan hanson polyclinic center
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo talaadaha waana saddexda bisha labiyo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan wasaaradda arrimaha gudaha dowladda galmudug ayaa shir dib heshiisiina degmada cabudwaaq uga furtay beelo walaala ay ku dagaalamay inta udhaxaysa xeraale iyo cabudwaaq agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar guureye ayaa isagu ka warramay shirkaasi dib heshiisiinta ee beelahaasi walaalaha lagu dhexdhexaadinayo kaasoo ka furmay maalinkii shalay ahaa degmada cabudwaaq dabcan dowladda galmudug xildhibaada lasoo dhaafay waxay ka shaqeynaysay arrimaha nabad dhiska meelaha yararka oo caqabado ka dhacaan marka waxaan ka shaqeynaynay shir oo u dhexeeya dadka deegaanka araale iyo cabudaaq oo maalmihii soo dhaaftay uu ku socday shirar heshiisiineed oo dhamaystiro ah shir hore oo ka dhacay magaalada ismareed kaasoo iskugu yimaada dadka deegaankaas oo lagu dhamaystirayo colaado halkaasi ka dhacay haddana wasaaradii waxay labada magaalada ka watay kulamo wadatashi oo dibujisiin oo bulshada qaybada kala duwan lala yeelinayo taas oo lagu qorsheynayo wardhac noo ah shir weyn oo la furahayo inuu ka dhaco isagana maalmaha soo socda meel kamid ah deegaanada hoobtada degmada cabuda shirkaas oo kasi kastoo kahoran isku keeni doono bulshada si ay uga xaajoogaan caqabadaha yarkaha jira meeshana uga saaraan colaado mararka qaar ka dhaca deegaanadani taas oo aan filayn inay kuu fiican kusoo dhammaan doonto ilaa haddana inta aan wadnay shirarkan iyo kulamadan waxaan filaynay nafsi caray gaaray dadkuna waxay u jirtagayiin nabadda aana diyaar yihiin in wax kasta caqabad keeni kara laga hortago dabcan xilligan waxaa kusoo aajiyey balamo horeba lahaa oo shirkasa kuu sheegay wuxuu daba socdaa shirweyne oo madaxweynaha dowladda galmudug uu ka furay kuusamareed oo laiskugu keenay bulshadaasi iyo dabcan oo xilligan colaadaha nolosha qaar dhaca in la dhamaystiro waxay qeyb ka tahay kulamada dabcan nabad dhiska ah ee dowladda galmudug ugu talagashay inay bulshada ku heshiisiiso deegaanadoodana ay ku noqdaan deegaan nabad ah oo ay sika jirin wax colaada oo bulshada lagu dhibaateeyo dabankan ku sheegay labada magaalada xeraalana wuu ka socdaa caabudaaqna wuu ka socdaa la yidhaahdo in laiskugu yimaado oo labada da- eh, bulsho eh, labada degmo dalka ay iskugu yimaadaan kabacdina eh, aan soo afjarno colaado mudadii lasoo dhaafay mararka qaar dhex mari jirto Eh, dabcan tusaale hadda maalmahana waa soo socday Eh, maalmahaas waa ku socon doonaa ilaa dhowr iyo toban jiri inay qa- inuu qaadanayo oo dabcan aan ku qorshayn annaga inuu qaadan karo waa ku soo yaraan karaa waxaa ku qoran tahay habad guulaha iyo nabadda sidii loo gaaro ku qoran qaar ka mid ah dhallinyarada gobolka hiiraan ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka soo cusboonayn sahuudinta kala qaybisa gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe safiye cismaan cabdulaahi ee warbixinta warkaa inooga soo dirtay magaalada muqdisho waxa uu ahaa kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid a dhalinyarada kasoo jeeda gobolka hiiraan ee beesha xawaadle ujeedka ayaa ahaa in baaq nabadeed ay u diraan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya xadka hiiraan iyo shabeellada dhexe kuwaas oo ka dhashay beelaha xawaadle iyo abgaal dhalinyaradan ayaa isu raacay in dadkaasu ay yihiin dad walaalo ah oo aan mudnayn in ay maanta isdilaan waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyaradii goobta ka hadashay iyaga oo ku baaqay in dagaalka ay joojiyaan labadan beel loona baahan yahay in gobol nabadeed oo labadooda ah in laga shaqeeyo waxaan leeyahay waa baaq nabadeed baaqaas oo ku wajahan kii naga horreeyey ee odayaasha duubabka dhaqanka waxgaradka iyo siyaasiyiinta een, la taliyaha madaxweynaha uu ku baaqay nabad een, xildhibaan qoone xildhibaankii hore oo ku baaqay nabad nabadaas waxaan rabnaa inaan xoojinno haddaan nahay waxgaradka iyo cuqaasha iyo dhallinyarada een, xawaale ee degan caasimadda muqdisho waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta toddobiyo labaatanaad ee ku u gurmaday inay joojiyaan dadka walaalaha ee halkaas ku diriraya waxaa kaloo u mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka hiiraan ee halkaas uga soo ambabaxay si uu u joojiyo dhiigga dadkaas walaalaha ee ku dagaalamayo goobtaas ayagoo aysan jirin wax dhibaata oo ka dhexeeyo waxaan leeyahay nabaddaas ha la qaato dadku waa dad walaalaa waa dad wada dhashay een, waa dad ehela waa wiil iyo abtigiis waxaan taageeraynaa oo aan soo jeedinaynaa oo aan ku kal si kal iyo laaba u taageeraynaa nabad oo aan ugu baaqaynaa beelaha walaalaha ee ku dagaalamay Een, inta u dhaxaysa labada gobol ee shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaanan u mahad celinaynaa oo kaleeto een, ciidanka militariga ee soomaaliya qeybta toddobiyo labaatanaad sidaa habsamida leh oo ay u qabsadeen shaqadoodii ahayday kala celintii dadkaas walaalaha ah oo ku dagaalamay xaduudkaas dadkaas oo ayna waxba ka dhexaynin shaydaan isku diray balaayo ay ka dhex faa'iidaysanayso aanan qiyaasayna inay gacmo saddexaad ku jiraan dadkaas waa dad walaalo ah ab iyo isir isu dhalay weligood isla deganaa wax dhibaataana ma qab ma ma kala qabin marka waxaan ugu baaqaynaa baaqii horeeto annagoo tartix raacayno oo daba soconno baaqii horeeto odayaasha iyo siyaasiyiinta ay soo jeediyeen in si nabad ah oo walaaltinimo ah lagu dhammeeyo khilaafaadkaas dowladduna ay ka qayb qaadato insha allah wabilaahi towfiiq macash waxaa kaleeto aan ka tegey een, dadku waa dad walaalo ah kala guuri maayaan dhulku kala go'i maayo een, deegaanku kala sikan maayo marka waxaan ku baaqayaa oo aan codsi ugu jeedinaynaa annagoo caawa xafladan ay tahay mahad celi- een, een, ay tahay een, soo jeedin een, baaq ah oo nabadeed waxaan leenahay walaalayaalo dagaal wiilaa ku dhinta wiilku ma dhasho ayaanta waxaa la socotaan isbadeed u dambeeyey labada gobol ee shabeellada dhexe iyo hiiraan waxaa ka jiray een, dagaal dagaalkaas wuxuu u dhexeeyaa dad ehel ah oo walaal ah oo isdhalay oo weliba mudulood isla ah Een, dagaalna sidiisaba diintu waxay ka qabto waad ogtihiin dad islaam anaga nahay in maalin walba dhiig la daadiyo wax micno daraa la isku dilo waxa waaye een, wax wanaagsan ma ahan sidaas darteed waxaan ku baaqayaa weliba ay dhalinyarada beesha xawaadle halkan fadhida ay ku baaqayaan ayagoo daba socdo een, shir ay hore u qabteen een, xildhibaan qooniyo ay ku baaqayeen ay sheeg nabad in anaga si lamid ah aan ku ayidno aan dhahno dagaalkaas joojiye dad eelaan nahay walaalaan nahay dagaal waa naqaanaa soddon sanaan kusoo jirnay dhibkiisana waa aragnay Een, waxaan leeyahay marka halkaas dagaalka lagu joojiyo miiska halka la isugu imaado wax walbo waraa deeqo waxa waaye dadkaas eerka waxaan leeyahay meesha ku dagaalama dagaalka joojiya dagaalka joojiya
la taliyaha dhanka arrimaha maamul goboleedyada ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xildhibaan hore maxamed xasan qoone oo kulankan agaasinkiisa lahaa ayaa sheegay inay muhiim tahay in dhalinyaradu ay ka shaqeeyaan nabadda una istaagaan heshiisiinta beelahan walaalaha ah oo dagaalkoodu dheeraaday isagoo sheegay in kulamada nuucan ah ay xilli weliba u furan tahay dhalinta labada dhinac diyaarna uu u yahay inuu garab istaago
ee waa gogoshiidii gogoshaan waxaa loo fidiyay dhalinyarada xawaadle inay iyaga isku horta marka hore iswarsadaan mar labaad inay dhalinyarada mudullooda casuumaan dhalinyarada reer hiiraan casuumaan cid kasta nabadda idinkaa laydinka rabaa nabadda idinkaa u baahan nimanka dagaalamaa oo isdilaa adinka waaye oday maahan islaanna maahan waayeelna maahan dhalinyarada waaye nabadda waxaa loo baahan yahay in dhalinyarada ay horkacdo gogoshaan waxaan u fidinay dhalinyarada xawaadle inay cid kasta kusoo casuumaan waa idiin fidsan tahay maalin kasto iyo habeen kasto Waxaa- nabadda inaad ka shaqaysaan horumarka aad ka shaqaysaan statekiina iyo gobolkiina si u yaalan wax u jeedaan cidna idiima maqno ceelna idiima qodno dhallinyarooy boqolkii siddeetan dadka adinka ah hiiraan siday tahay waa u jeedaan hiir shabeelle siday tahay waa u jeedaan dadkeenni yani isla dhasho ehelka ahayo abtiga iyo adeerka isu ahay walaalaha ahay way isdilaayaan macnle- macnalaan isku dilaayaan marka baaqaa nabadda aad jeediseenna waa taageeraynaa cid kasta oo nabad ka shaqaysayna waa taageeraynaa anaga nabadaan u baahan nahay dadkeen nabaday u baahan yihiin maamulay u baahan yihiin nidaamay u baahan yihiin waxaad ka codsanaad yani hal shay oo kaloo fariin waa faraya kun sagaal boqol konton iyo lixdii ilaa hadda xawaalin mucaarad u ah waxaan dhallinyarada kula talina aniga nin mucaarad noqday iyo qof mucaarad noqday iyo dowlad mucaarad noqday, dowladda wax la qabsada hadday tahay hirshabelle wax la qabsada hadday federaalka tahay wax la qabsada mucaarad waxaa ogaataan dalkana ma dhiso dadkana ma dhiso ceel ma qodi kariyo oo dowladda bajet ma siinayso iskuul ma samayn kariyo waxa ma qaban kariyo qof ma- qof shaqo ma siin karo marka waxaad ka codsanayaa dowladda inaad la shaqaysataan dhalinyaro idinka mustaqbalkiina ku jirtaa safiya cismaan cabdulle faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaala degmada xeelwaaq ee gobolka gado ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kooxda al-shabaab axmed maxamed ibraahin ayaa warbixinta warkan muqdisho inooga soo diray warar ka imaanaya magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa sheegaya in halkaasi ciidanka dowladda iyo weliba dagaalmayaasha al-shabaab ay ku dagaalameen dagaalkaas ayaa waxaa la sheegay inuu yimid kadib markii dagaalmayaasha al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka militariga ay ku leeyihiin bannaanka magaaladaasi dagaalka ayaa la wariyey inuu ka dhashay khasaare soo kala gaaray labada dhinac ha yeeshee dadka deegaanka ay waxay sheegeen in ay arkayeen dagaalamayaasha al-shabaab meydadkooda oo afar gaariga kuwaasoo ku dhintay dagaalka dhacay sidoo kale waxay intaa ku dareen in ay jiraan shakhsiyaad dagaalmayaasha al-shabaab ka tirsan kuwaasoo dhaawac ahaan kaga baxsaday goobtoo dagaalka ka dhacay intaas waxay ku dareen dadka deegaanka in ciidanka dowladda ay u suurta gashay inay gacantooda ku dhigaan laba ka mid ah dagaalmayaasha al-shabaab ee weerarka ku qaaday saldhigga militariga ee ciidanka dowladda ay ku leeyihiin banaanka magaalada ceel waaqi ee gobolka gadow wararka imika ka imaanaya magaalada ceel waaq ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka dowladda soomaaliya uu soo gaaray khasaare dhankooda ah kaasoo ka dhashay weerarkii dhacay ciidanka dowladda ayaa la wariyey in dagaalkaasi ay kaga dhinteen laba askari halka ay kaga dhaawacmeen laba kale sida la wariyey saraakiisha waxa ay sheegeen in dagaalka al-shabaab ay sii wadayaan inta deegaanada iyo weliba degmooyinka gobolka gedow dhammaan laga saarayo al-shabaab waxay intaa ku dareen in iminka ay wadaan baaritaano xoogan oo ka dhanahay dagaalmayaasha al-shabaab kaasoo daba soconaya weerarkii dhacay hayeeshe waxay sheegeen in magadeedka iyo weliba dhaawacyada dagaalmayaasha al-shabaab ay soo bandhigayaan marka uu howlgalkooda soo dhammaado tiro dhowr jeer ayaa sidaan oo kale ciidanka dowladda iyo weliba dagaalmayaasha al-shabaab uu dagaal xoogan ku dhex maray gobolka gedow degmooyinkiisa kala duwan waxaa la ogsoon yahay deegaanada qaar ee gobolka gedow weli waxaa maamula oo ku sugan dagaalmayaasha al-shabaab dowladda soomaaliya ayaa waxa ay doonaysaa gulufka ka dhanka ah dagaalmayaasha al-shabaab wejigiisa labaad in lagu qaado deegaanada koonfur galbeed iyo weliba jubbaland halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado maamulka jubbaland ayaa shirkadaha diyaaradaha ku amray inaysan ciidamo geyn karin deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose axmed xuseen ayaa warbixinta warkan inoo eegaya qoraal ka soo baxay wasiirka gaadiidka maamul goboleedka jubbaland cabdulaahi dubad shiile ayaa uga digay shirkadaha duulimaadka ee ayagoo duulimaadyada ku taga magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose waxaana wasiirku uu ku tilmaamay in aaggaasi uu yahay mid markaasi sansaan colaadeed ay ka jirto warqadda ka soo baxday xafiiska wasiirka markaasi ayaa digniin culus markaasi loogu diray shirkadaha duulimaadka waxaana lagu yidhi dowlad goboleedka jubbaland waxa uu digayaa dhammaanba shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala soomaaliya in ay ka degaan garoonka diyaaradaha ee raaskambooni ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi ka jirta xaalado colaadeed oo halis ah taas oo keeni karta khatar weyn oo dhinaca ammaanka ah wasaaradda ayaa markaasi hadalkeeda intaasi ku dartay in shirkaddii ka dhaga adeegtaa digniintani in ay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhasha xaaladaha sansaaneed xaaladaha sansaane colaadeed ee deegaanadaasi ka jirta ugu dambeyntii warqadani ka soo baxday xafiiska wasiirka gaadiidka waxa ay ku fartay in dhammaanba shirkadaha diyaaradaha in ay u hoggaansamaan digniinta kana fogaadaan in ay wax duulimaad ah ka sameeyaan aaggaasi si markaasi loo ilaaliyo u yahay badqabka dadka iyo sidoo kale hantida soomaaliyeed sidoo kale digniintan ayaa sidoo kale digniintan ayaa markaasi waxaa lagu sheegay in diyaaraddii markaas u hoggaansami weyda amarkan ka soo baxay jubbaland ay markaasi qaadi doonto wixii mas-uuliyadda raa ee ka dhasha jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa khilaafkoodu wuxuu yahay mid waa mid kasii dambe khilaafka udhexeeya jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa wuxuu yahay mid marka dambe cirka isku sii shareeraya raas kambooni ayaa maalmihii dambe waxay dowladda federaalk soomaaliya ay ku daabilaysay ciidamo iyadoona dowladda iyadoona maamulka jubbaland oo arrintaasi si weyn uga soo horjeestay wadda loogu magac daray halgamaa cabdulaahi ciise maxamuud ayaa maanta laga xariig jaray degmada hodan ee gobolka banaadir maxamed xasan iile ayaa warbixinta warkaa inooga soo diray magaalada muqdisho
waddadan oo lagu dhisay iskaashiga bulshada degmada hodan iyo maamulka degmada ayaa waxa ay ka baxdaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxa ayna tagtaa dhanka isgoyska tarbuunka ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo waddadan xarigga ka jaray maanta ayaa waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya waddadan loogu magacdaray halgamaa cabdulaahi ciise maxamuud mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir maamulka degmada hodan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin kale ayaana goobjoog ka ahaa xarig jarka guddoomiya madaale uu ku sameeyey waddadan qaar ka mid a odayaasha deegaanka iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir oo uu heliyo guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir ayaa sheegay in waddadan ay tahay mid muhiim u ah isku socodka bulshada degmada waddadan magaceeda cabdulaahi ciise maxamuud ayaa loo bixiyey waa waddooyin badan oo isdaba joog ah oo degmada hodan ay maaragta waddo ganacsatada iyo deegaanka waa iska kaashadeen waana ku mahadsan yihiin dowladduna iyo gobolka bare saabko aad iyo aad markii la furaayay halkan waddadan la bilaabayey goobtaanuu ka furay guddoomiyaha gobolku waana ku mahadsan yahay maantana goobtaanuu ku ebyahayaa mudana guddoomiye kusoo dhawow saakay mar kale halkan oo ahayd meeshii aad noo aada noo dhagax dhigtay ayaa maanta haddana noo xarig jaraysaa waxayna noo tahay fursad runtii lagu faani karo oo aada noo siisay inaan shaqadan qabanno waana kaaga mahad celinaynaa waddadan waxaa loogu magac daray halgamaa cabdulaahi ciise maxamuud oo ah halgamaagii xornimadii soomaaliya qayb weyn ka qaatay waddooyinka noocaana iyo magaaladan magacyadeedii hore in dib loo cusboonaysiiyo ayayna ka tahay waana mudana guddoomiye waxaa maanta farxad inoo ah inaan u joogno munaasabadan xaraq jirka ah hore uu dhagax dhigtay wakhtiga aad u u kooban yahay waxaan rabaa keliya laba arrimood inaan dul istaago arrinka odayga ganacsatada ah uu soo jeediya oo ah soolarka mudane guddoomiye annagoo tixgelinayno adeegyada guud aan magaalada ka hayno oo ah in la naleeyo taasoo ahayd amarkaaga waddadan hotel amiira ka baxda ilaa iyo tan meesha waanta gaarayso waa nalaynay waddadan hadda horteenna marayso iyo waddooyin ku xeran oo dhanna waa nalaysan yihiin kuwan hadda hadduu aabi qadar ee codsadeenna insha allahu tacaala qorshe ku jiraan iyadana waan fulinaynaa si dhaqsa hadduu aabi qadaro
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in isku tashi bulsho lagu hirgeliyey waddadan islamarkaana maamulka gobolka uu garab taagan yahay cid kasta oo isku tashi wax ku samaysanaysa intaasi kadib waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeyey waddadan loogu magacdaray halgamaa cabdulaahi ciise maxamuud biyo waxaa layidhi meesha godan ay isugu yimaadaan horumar iyo dhaqaalena hodanay isugu timid marka waddadaani ka baxdo wasaaradda arrimaha dibadda horteeda ee aaddo halka ee tarbuunka oy dhisteen bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta laga bilaabo waxaa la yidhahdaa waddada cabdulaahi ciise waxaan raadinaynaa waxay tahay cid wax dhisanayso oo wax loo dhammaystiraayo marka ciddii wax qabsatay garbaheeda aan nahay kelmaddii kafta kaado uu yidhi xaggaa lagugu tumaan dadka xagga jooga waxay leeyihiin hodan uu soo dhaafi layaa madaali booliiska soomaaliya ayaa xalay ka saaray dadkii deganaa xere kalluun waxaana dadkaasi oo horay loogu amray halkaasi ka guuraan ciidamadooda ay adeegsadeen qaab xooga axmed maxamed ibraahin ayaa waraystay mid ka mid a dadka deegaankaasi ku sugan aada umahadsan tahay xaaladda saaka ee xerakaluun mid aada u kacsan waaye waxaana eh, xalay sideed saaxiibinimo weerar kusoo qaaday ciidamo ka tirsan dowladda oo dudumin iyo barakicin halkaasi ka wada
waan gartay een, ah, dadka soo ma jiran degnino hore loo siiyey oo ku aadan inay ku guuraan eh, miyay hore u guureen mase
way jirtay digniin dadka la siiyo ilaa soddon cisho ku koobneed kadibna waxaa soo baxay war kale oo isna ahayn shan maalin ilaa iyo shan iyo toban maalin loogu daray dadka Eh, intii waktiga loogu talagalay oo loo qabtana sibtigii lasoo dhaafo ku ekaa maantana ugu dambeyn xale cishihii ayaa xogtan la helay in weerar lagu soo yahay oo ugu dambeyn eh, laga bixiyey saake oo laba boqol oo qoys in ku dhow ay degan yihiin xerikaluun oo ah guryihii wasaaradda kalluumaysiga sideed saac habeenimo oo xalay saqdhaxaayay ku bilaabatay burburinta waxaa ciidamada dowladda oo isugu jira eh, hare maxad boliis caadiya iyo sidoo kale jagboontisida gurguura oo taliyaha booliiska ee degmada waaberi uu horkacayay Eh, xalay xilli dambe ay yimaadeen xaafadda burburin iyo barakicinna ay ka wadeen ilaa iyo haddana eh, dadkii waxay isugu jiraan qaar aan awoodin inay guuraan alaabtooda qaataan iyo kuwa eh, guryo hore usii karaystay oo kusii tashanayay eh, waxa soo socda saakay xerakaluun waxay isugu jiraan ciidanka dowladda oo dhexdhooban eh, shacabkii oo alaabtooda qaadanaya gurmad u yimid oo alaabtii la qaadaa eh, gaarayaashii ama baabuurtii noocyadooda kala duwan eh, iyo sidoo kale dadkii degnaa goobta oo ah eh, guryo aada isugu dhow dhow marka laga tago guryihii rasmiga ah oo dowladda waxaa jiray guryo kale oo dadka ay halkaasi ka dhisteen oo dhammaantood ciidanku ay dhulka dhigeen waxaana ciidanka la socda dad kale oo shaqaale ah oo duminaya guryaha weliba qof kasta gurigiisa si awooda oo xoogaa looga duminaya iyagoo dadka sheegaya in ay wacdeen dadkii dumin lahaa loo soo socdo waxaana bu- dhammaan la burburiyey guryihii oo weliba eh, si eh, aan ka fiirsi lahayn loo burburiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa si adag uga hadlay barakicinta shacabka iyo burburinta guryahooda madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa si kulal uga hadlay arrinta barakicinta iyo burburinta ay dowladda soomaaliya ka wado dhul ay deganaayeen dad shacab ah taasoo dhalisay muran iyo carab badan shariif sheekh axmed ayaa su-aal ka keenay ujeedka rasmiga ee ka dambeeya tallaabadan isagoo tilmaamay in wararka qaarkood ay muujinayaan dhulkaasi lagu wareejin doono ganacsato awood badan leh
qof labaatan sano soddon sano meel deganaa oo asaga laftigiisa qayb ka qaadanaya xoraynta dalka inaa barakicisid oo ilmihiisa bannaankaa u tuurtid qof kale oo hantiyola'ana oo hanti ka sameeya hal kale hantidaanna meelay aadaysa cid og lama arko lagama arkin wasaaradda maaliyadda bangiga lagama arkin meelay aada lama yaqaan wax yarna ma arrintaas marka arrimahan ka digayno oo dhaawacaya kalsoonida bulshada maxaa yeelay dowlad sideeda waa macnaheedu muxuu yahay dowlad waxaabaa dadka inay u adeegto maxay qabanaysaa ku hay-addii koowaad oo wax dooranaysa haddii shaki soo galo baarlamaanka xibnaha codeeyey ma dhan yihiin mase ma dhamma arrintaas ogaada arrin oo aad u culus waa arrin fiican ma arrin aad iyo aad u xun waa waxaasoo dhan lama sheegin lama sheegin marka annaga ujeeddadeenna waxa waaye aan rabna in la fahmo dowladnimada aan lagu ciyaarin wakhti badanaa soo galay juhdi badanaa soo galay dadaa naftooda u waayay dadaa xoolahooda ku baxshay dadaa shinsanaya marka qof inuu ka sameeyo wax uu rabo uu yidhaaha laygugu sacbiyo oo xoolo ku bixiyo arrintaas waa nasiib darro qaramada midoobay ayaa warbixin ka soo saartay tirada dadka ku dhintay colaadaha dalka soomaaliya xafiiska isku xirka arrimaha bini'aantinimada ee qaramada midoobay ee ooja ayaa shaaca ka qaaday in soddon iyo sagaal qof lagu dilay dagaalo beeladyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay soomaaliya labadii bilood ee lasoo dhaafay hay-adda ooja ayaa sheegtay in colaadahaasi ay sababeen isqabqabsi dhul kuwaasoo ay ku dhinteen soddon iyo shan qof oo ka dhacay gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya iyadoo afarta kalena ay ku dhinteen degmada luuq ee koonfurta soomaaliya waxay kaloo sheegtay in ka badan afartan iyo laba kun oo qof oo u badan haween iyo carruur iyo dad waayeel ay ku barakaceen rabshadihii ka dhacay luuq horaantii bishii julaay oo ay ku jiraan labiiyo toban kun oo u qaxay meelo adag oo magaalada ka baxsan hay-adda qaramada midoobey ayaa intaa ku dartay dadka cusub ee la barakiciyey ay ku jiraan bulshooyin ay horey uga barakaceen fatahaadaha oo hadda la kulmay barakac labaad ooja ayaa sheegtay in dagaalbeleeyada ka dhacay gobolka mudug intii u dhexaysay lix iyo labaatanki juun ilaa labadii juulaay ay ku qasbeen in ka badan lix iyo labaatan kun oo qof inay guryahooda ka cararaan kuwaasoo soddon boqolkiiba ay ka mid ahaayeen xoolo dhaqato ay ku guulaysteen inay la cararaan xoolahooda waxay intaasi ku dartay inaan ka yarayn sagaashan iyo lix kun oo qoys oo ay saameeyeen iskahorumaadyada hubeysan isbedelada cimilada ee dhowaan ka dhacay dowlad goboleedka galmudug warkii duhur dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo ashar meerka maxamed maxamuud ayaa idila socodsiinayay waxaa warka soo saaray saaxiibka luqmaan intaa warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah